iminkana waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee caawo kale wakhtiyadan aad v o a ka dhegaysataan waa barnaamijka caweyska washington caashe ibraahim aadan cashicuud ayaa soo diyaarisa halkana ka soo jeedinaysa
weyska washington ee caawana ah waxaan dhegaystayaal idinku hayaa haweeney la sheegay in ay dhimatay oo ay reerkeedu aas iyo tacsiba u sameeyeen oo haddana dib mar kale loo arkay iyadoo socta siday taasi ku dhici karto ayaan caawa idinku hayaa barnaamijka caweyska washington waxaan kaloo idiin hayaa nin derbiye jiif ah oo diiday inuu cuno lacag ku mannaan dollar ah oo uu meel cidlo ah ka helay anigoo barnaamijkan ku soo khatimi doona
gacmaha ishaysta dadka u gurguurta bal maxay ka gurayaan hadduu galoofo nin gaawihiisu aniga godobtii aniga godobtii layga galay godkaan ku sugayaa kiilay gariifow gebise balgoolu qaado kiilay gariifow
waa fanaanka maxamuud xaaji cali gaywarrow oon caawana qayb labaad idinka hayo waraysi xiise leh oo uu magaalada muqdisho ku siiyey waryaheenna axmed xasan colaad waa caawa iyo caweyska washington bilaabe haweeney deggan dalkan maraykanka oo la sheegay in ay dhimatay oo ay reerkeeduna aas iyo tacsiba u sameeyeen ayaa muddo yar kadib haddaba laba toddobaad wax ka yar haddana dib mar kale loo arkay iyadoo socota siday taasi ku dhacday waa kan maxamuud ibraahim cali oo barnaamijka caweyska washington igala qaybgalay maxamuud oo bal sheekadan see ku dhacday haweeneydan oo magaceedu la yidhaahdo sherolin jackson oo konton jir ah ayaa reerkooda waayeen meelay kab iyo jaamba dhigtay laba beri kadib ayaa booliiska waxay soo waceen hooyadeed iyo aabbaheed oo waayeelo ah waxayna ku dhaheen meyd baa meeshan yaallo oo u eg sherolin jackson oo ah qof caddaan ah oo ah qof micnaha da'deeda konton jiro oo ah jirka iyo calaamadihii lagu sheegay sherolin meyd leh ayaa meeshan yaallo astaamihiyaa la sheegay marka aabbihii iyo hooyadii way aamineen oo in gabadhooda ay dhimatay waxay waceen ilmihii ayeyday u ahaayeen dee hooyadii meydkeedaa la helay isbitaal hebel aan tagno isbitaalkii ayaa la tagay waxa dhacay in qofkii social wakerka ama arrimaha bulshada ka shaqaynaya xaafadda uu dhahay anigaba waa gartay meydkan inay tahay sherolin jackson waayo aabbaheedaan garanayaa hooyadeedna waan garanayaa soo marka asagina hubaal unbuu sii kordhiyey micnaha waxaa dhacday marka in had injeer qofka markuu dhinto maraykanka waxaa dhaco in qof caafimaadka u xil saaran uu qofka baaritaan ku sameeya sababta keentay dhimashada iyo sidoo kale in la xaqiijiyo in qofkaani qofkii uu yahay iyo in la xaqiijiyo qofkii dhakhtarkii caafimaadka u qaabilsanaa baaritaanka ayaa haddana kusii raaco dhahay tan waa sherolin jackson oo muxuu ku garanaya oo dee calaamadihii iyo waxyaalihii reerkooda ay sheegayeenu ka fiiriyo dhahay waa ayadii waa garta waa laisku raacay marka reerkii way sabreen oo gabadhoodii caafimaad ahaan waa la baaray meydkii waana loo fasaxay in ay qaataan ay duugtaan reerihii isugu imaaday waa loo baroor diiqay waa loo ooyey dee waxaa la sherlin jackson dee waa taas waa tagtay waa galbate waa galbati marka galabtii waa la qaaday waxaa la geeyey qabri waa la soo duugay reerkii waa suguutiyeen caruurteeda hooyadeed aabbaheed qaraabo saaxiibo kunti waa israaceen markay soo noqdeen aabbihii wuxuu dhahay maskaxdeeda waxaa ku dhex socduu dhahay inaan ka samro oo ay dhimatay marka maalmo markii la joogo saddex iyo toban beri kadib ayaa telefoon usoo dhacay telefoonka markuu u qabtay waa wiilkeedii islaantii dhimatay sherli jackson wiilkeedii oo ku dhahaya awow hooyo ayadoo noolaa imaatay hooyo socotaa timid haa waa gartay markaasuu yaabay odayga wuxuu dhahay qosol baa isla celin waayo dhe macnaa isla markiina idaacadihi isoo wuxuu dhahay gabadha way nooshahay gabadhaadii dhimatay ayadoo socotay timid ma og tahay marka marka maxaa kulmiyey telefoonka wiilka awowgiisa u diray iyo idaacadihiiyo markii maxaa kulmiyey waxaa kulmiyey hooyadaa meelaha tagto iska naadisay ayadaa waxay tagtay goob lagu daaweeyo dadka maskaxda dhimirka ah, dhibaatada dhimirka qabo ayay tagtay oo ay tiri waan xanuunsanahay ha lii daaweeye magacyadii markay sheegtay dee magacii qof dhintay waayo oo maalin horeeta dhintay waa gartay soo marka goobtii caafimaad ayaa wacday idaacadaha wacday oo wacday wiilkeedii wacday wiilkeediina wuxuu wacay awowgii waa gartay marka wax la yaab lay noqotay saddex iyo toban beri kadib inay soo noqoto marka aabihii wuxuu dhahay farxad awgeed idaacadihii markay ila soo hadleen dheheen sherlin jackson oo nool ayaa joogto isbitaal hebel hadal waa uga jawaabi waayo qosolaa uga baxuu dhahay laakiin waxaan ku weydiiy maxamedo maadaama markii horeba sida hadda sheekada ku jirta astaamaha gabadhooda ay lahayd qofta la aasay haddana qoftan haddana isla astaamihii ay leedahay bal inay gabadhoodu tahay middan hadda nool ee inay nooshahay is sheegaysa iyo tan la aasay inay tahay maxay ku kala garteen en horta su-aasha meesha taalla waxay tahay ma dib baa loogu celin doonaa dhakhtarkii caafimaadka la dhihi doonaa dee calaamadihii a ku aragtay meydkii bal tanna ka fiirin lagu dhihi doonaa waayo aabbihii wuxuu leeyahay w- tan filan waaye igu noqotuu leeyahy macnaha waa waan qaadan waaye waayo xaalad sabarsiin ayaan ku jiru dhahay markii warkan iisoo dhacay waa gartay marka hadda gabadhii reerkeedii bay kusoo noqotay reerkeedii bay la joogtaa reerkoodii kusoo noqotay daawo caafimaad oo dhinaca dhimirka ah ayaa u socdo en reerkiina macnaha dee waa cusubaa u beriyo dee qofkii soo duugeen hadda in la raadiyo qofku ahaa waaye macnaha waxaad markaa ii sheegtaa dhakhtarkii xaqiijiyey ee yidhi gabadhana waa gabadhiinnii oo reerka sida muuqata hadda een, qofaan qofkoodii ahayn bay aaseen soo ma ay aaseen haa soo marka qofkaasi iyo reerkii kolleyba ay ka dhalatay maxaa kala saaraya En dhakhtarkii baaritaanka sameeyey ee ninkii arrimaha bulshada ka shaqaynayay labadaba wax calaamad su-aal weyn ayaa madaxooda saaran waayo waa inay keenaan ama sheegaan qofkii la duugay wuxuu yahay waayo farsamadoodii ama tacliintoodii ama waxbarashadoodii wax ay ku sameeyeen ayaa qalad weyn sameeyoo qof dadeed duugay dee qofkii noolaana micnaha soo celi.
barkubataale noqota haa marka haddayna saa sameyn ayagana waxaa laga yaabaa in shaqooyinkooda laga eriyo ama xarig ama wax ay mutaystaan laakiin waa su-aal taagan in qofka duugan wuxuu yahay ay sheegaan waa halka dadka qaar marka sheekadan looga sheekeeya maxay dhihi jireen mataqaanaa haa dacara qooshan dacaara qosh
isla waddankan maraykanka ayaan dhegaystayaal idinkaga soo qabanayaa sheeko kale waxaa waddankan ka jira dad bannaanka ku nool oo aan lahayn guryo ay ku noolaadaan kuwaasoo ay nolosha noocaasa ay siyaabo kala duwan u qabsatay iyadoo tan ugu weynna lagu sheego inay tahay khalad ay galeen oo u saamixi waayey in ay shaqo helaan amaba ay waayeen cid aaminta oo shaqo siisa nin ka mid ah dadka noocaas u nool ayaa dhowaan lacag kumanaan dollar ah oo uu ka helay goob ay ku yaalaan dukaamo dib ugu celiyey ciddii ay ka luntay lacagtaasi maxamuud mascade ayaa sheekadaasi si weyn uga helay maxamuudow balsey sheekada ku dhacday iyo sida uu ninkaa lacagta ku helay siduu ku celiyey boorsadani dabcan qof meeshaa ka adeeganayay ka dhuntay ninkan lacagtii u arkay wuu anfariiray ee booliis laamiga maraya ayuu gacanta u haatay wuxuu yidhi boorsadan baan hayaa ee lacag intaas laag baa ka buuxda dee ciddii lahayd ee hala siiyo booliiska way qaadan kari waayeen nin ee, homeless ah oo meeluu ku noolaado aan haysan oo lacagta intaa la eg ay inta arkay haddana iska dhiibay oo yidhi ciddii leeta lagu raadiyo waxaan caqliga geli karin bay noqotay arrintaa xataa waxay soo jiidatay ninka booliiska madaxda ka ah ee gobolka magaalada boston oo la yidhaahdo eh, edward davis ayaa ka hadlay oo yidhi eh, ninkani waxa uu sameeyey waa wax daacadnimo dhaafsiisan Eh, dabeecaddiisuna wax la heli kara maahan ammaan buu u jeediyey abaalmarinna eh, ee wuu siiyey Eh, dabcan booliiskii iyo isagii baa shiri jaraa-id wada qabtay oo arrintii ka hadlay Eh, markii uu ka hadlayena eh, ereyga uu isticmaalay waxay ahayd oo aadka xiisaha u leh xataa haddii ay baahi fara badan lacagtan ii haysay oo ninka aad u jeedaan ee dhibanaha ee bannaanka ku noolaanahay oo waabay haysaba aad iyo aad kuma dhiiradeen qalbigayguna ima siiyeen in aan sentiyo ama kumi ka mida lacagtaasi aan qaato Eh, marka taas waxay muujinaysaa ninkani sida uu uu daacadnimada eh, eh, faraha badan ee u muujiyey oo weliba eh, waxaa kaaga daran eh, eh, caashoy bal imagine adigu ka feker qof sidaa u baahan dadkii kale oo caadiga ahay oo xoogga lahaay oo xamaalanayay oo lacagta lahaa ayaa xoolihii ummadda loogu dhiibay boobay oo dhacaya weliba iska daa eh, kuwii loogu dhiibay kuwo kalena xataa xoogaya mogta waa garta ee cashoy waxaa kaloo iyadana ee, xusid mudan ee, ninkan wanaaggaa uu sameeyey dadkii bay soo jiidatay halkaas intaadan gaarin maxamudow lacagtan wuu helay ninkan booliskiina wuu u dhiibay shir jiraa'id bay wada qabteen lacagtii ma lasoo sheegtay marka ugu horreysa ha ca- casho lacagta waa lasoo sheegtay ee, waxaa soo sheegtay wiil dhallinyaro ah oo ka yimid waddanka shiinaha dabcan calaamadihii iyo wixii ka maqnaa markii uu sheegtayna ee, booliisku isagay ku wareejiyeen waxayna sheegeen ee, magaciisa in ninkaas uu codsaday inaan la sheegin si kale Eh, daa u il- dhaho ilaa iyo hadda eh, lama xusin ninkaasi inuu ninkii abaal mariyey iyo in aana- iyo in aanu abaal marin intaba hase haatee waxaa la sheegay in dadkii in dadkii deganaa magaalada eh, gobolka massachusetts iyo magaalada boston inay arrintan aad ula dhaceen oo ninkani wanaagga uu muujiyey eh, daacadnimadiisa qalbi wanaagiisa eh, dadkii marka inay u guntadeen ninkan inay caawiyaan Oy ila- ka- oy malaha ugu yaraan ka soo saaraan noloshan bannaan jiifka ah aad iyo aad marka eh, waxaa leeyahay dadkiiba hadda u gurmanaya eh, oo la soo xiriiraya eh, meeshii uu ku- uu cuntada ka doonan jiray ee shaltarkii iyo booliiskii iyagoo markaa doonaya ninkan in, in, in eh, la taageero oo, oo lacag la siiyo Eh, waxyaabaha kale oo, oo qosol kale eh, waxaa ka mid a waxa uu ninkani waxyaaba uu yidhi waxaa ka mid a anigu lacag ma haysto oo shan lacag oo aan haysta ma lahan Eh, laakiin haddana waxba ma waayo oo, oo bulshadu eh, iima xuma markii aan wax weydiisto waxba ay siiyaan marka marka wanaag- Qalbigi- marka wanaaggii buu ka jawaabayay sida muuqata aad iyo aad marka qalbigiis marka aad fiiriso nin wuxuu u egyahay mataqaanaa eh, wanaag fara badan muujinaya oo oo dabcan inkastuu dhibaataysan yahay uu banaanka jiifo haddana qanacsanaan baa ka muuqata marka dadkii maxay u qabteen bulshadii la soo xiriirtay ilaa hadda iyadana lama cayimin waxay u qabteen hase ahaatee waxaa leeyahay ninkani eh, waxaa loo badinayaa eh, gargaarka iyo abaalmarinta uu bulshada ka helo inay saamaxdo inuu meesha homelessnimada uu ka baxo oo qof caadiya uu nolosha kusoo laabto uu noqdo
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysana ah dhegaystayaal waxaan caawa barnaamijka caweyska washington idinku hayaa qayb labaad oo ka mid a waraysigii uu waryaheenna magaalada muqdisho axmed xasan colaad isla magaaladaasi uu kula yeeshay fanaanka maxamuud xaaji cali gaywarow mar kale ayaan dhexdooda idinkaga baxaya
haiga baalfogaanini kalayo ibaano oo yaana baabi'in haiga baalfogaanini kalayo ibaano oo yaana baabi'in heestan ayaa ka mid ahayd heesihii aan qaaday kow ee, oo dadka aan maqashiyey marka taariikhdii goorme ay ku beegneed xilligaas waxay ku bayneyd afar iyo toddobaatankii bay ahayd En, waa hees en, jacayla oo caaqiba leh oo si dhabana markaas en, heestu maadiga kugu dhalatay Ee, Afka heestaan- kugu dhalatay.
heestaan ay ugu dhalatay ee, kadib markii aan arkay fankana aan jeclaa ee, magaalooyinka horta waa ku yaraa waxaan iska ahaa nin iska beeraley oo yaambadiisa iska wataan ahaa Ee, magaalada marka ayaan imaan jiray qoryoori ayaan imaan jiray marka waxaan arkay dad oo maxaan ku yidhahdaa oo xagga fanka aad u jecel dhalinyaro oo iska maqaabinaysa Ee, fankana aad u qiimeeyaan arkay marka waxaa la sameyn jiray degmooyinka ee, tartan oo xagga fanka qoryoori ama ka galay Ee, raggaasi markaasi allah u naxariistay waxaa kamid ahaa oo aa isla soconay shiiraan shidaad muraad ayaa loo yaqaanaa marka degmada qoryoole raggii kasoo baxay oo kamid ahaa rag badan oo maxaan ku ihahdaa oo degmada qoryoole oo aan liibaan nin la yihahdaa kamid ahaa mascuud nin la yihahdaa kamid ahaa ee, cabdulqaadir cabdi boolis nin la yihahdaa kamid ahaa oo aan isku isku galaas ahayn baanow nin la yihahdaa kamid ahaa dhalinyaradii markaasi ee fankana ee, ee, xiisayn jirtay marka aniga waxaan ee, ka mid ahaa raggii ee, cabdi cumar cusmaan ee, jaziira ayuu isagana tuulo la yidhaahdo ayuu ka imaan jiray raggii maxamuud macalin yuusufna la yidhaahdo adiga lama soo koobi karo marka gabdhihii meesha imaanayay ayaa gabar ka mid ah aan jeclaaday inay heesta ila qaado marka heesta tan markaan sameeyeyba eh, waxaan isku dayay inaan darandoori ka dhigo Eh, ay- laba beyd kale ayaa ka maqan marka labadii beyd faadamo jamcaale gabar la yidhaahdo kaaraan deganayd ayaa ayada kow ila qaaday kadibna waxaa ila qaaday gabar la yidhaahdo eh, xaliimo xasan oo hadeerba aan ku maqlay marka inay degan tahay Eh, adiga gabdho badana ila qaadeen heesta marka hees igu dhalatay ahayd inay gabar ila- igu luq- igula luuqayso si aan usoo baxo hay En hees waxaan xasuustaa si weyn lagugu yaqiino gacalladeyd oo kale hees la yidhaahdo marka heestaas waxaan filaya iyadana inay jacayl ahayd ha marka wax yar bal nooga taaba heestaas iyo goortii kugu dhalatay heestaasi waxay ku socotaa abwaanka sameeyey oo ah maxamed warsame jaamac tabantaabo saaxiibkayga ah oo heesaha aan qaado eh, boqolkiiba siddeetan asaga sameeyey oo asagana aan aada ugu mahad celinayo Eh, heesta gacaladeydii waxaa lagu sameeyey eh, golweyn baa lagu sameeyey Eh, heestaasi tabantaabo ayaa sameeyey marka taariikh isaga u gaar ah ay ahayd wuxuu iga codsaday eh, in heestaasi ma- maxaan ku irahda isla habeenkaasi aan qaadno ama aan la xamayno ama aan qaadno fanaaniin badan baan ku soconay Eh, barnaamij la yidhaahdo run iyo raaxa jacayl ayaan abaabuleynay oo abwaankii eh, fanaankii madaalaha waaberi cumar cabdulla shooli uu hogaaminayo Eh, maka xaaji banaadir ayaa markaasi batri garaacayay eh, batriist oo ahaa Eh, marka isla markaasi waxaana la socday rag badan allahu naxariista cumar nuur cabdulle Eh, waxaana la socday kuuso kurtawaare Eh, rag badan baa nala socday markaas axmed rooble cali dayax eh, cali bulle rag badan baa nala socday markaas heestaasi waxaa lagu laxmeeyey eena lagu sameeyey galweyn baa lagu sameeyey waxaana eh, mirade- miraheeda iska lahaa eh, maxamuud same jaamac toban taabo xagga laxamkana waa laisku kaashaday laakiin inkastoo xooga aniga aan lahaa Eh, sidaasay darteed waxaa miraheeda ka mid ahaa midaan gayaankii guurtidaydii u geesmarayay inay i goysoo gebiga tuurto magar allaaba gacaladaydii hay gowracday garto udaaya jacayl guhaad iyo guluf sokeeye waa gaadihiise wadnaha gantiisiyo gaararkiisaba hay gaxoontee gacaladaydii hay gowracdee garta udaaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha gallad xumaa inay garteed tahay gef aan sameeyey gunteeda baara gacaladaydii hay gowracdee garta udaaya in lay garaabo lay geliyimaan ku gam ilaaye haddii gugeediiyo garashadeedii sidaan u geysay gacladaydii hay gowracdee garta odaaya guri samaad iyo gurbood xalaalaan ku guulamayey hadday go-aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacladaydii hay gowracdee garta odaaya marka habka qaadista ayaan u qaada iyadoo la xamaysan laba gayaan ahoo laba gayaan ahoo gacmaha ishaysta dadka u gurguurta bal maxay ka gurayaan hadduu galoofo nin gaawihiisu aniga godobtii aniga godobtii layga galay godkaan ku sugayaa kii kii laygariifo kii laygariifo gebisee bal goolu qaado kiilay gariifow kiilay gariifow gembise wataasi guurso midaan gayaankiyo guurtidaydu gees maraay inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar allaaba gacaladaydii gacaladaydii dhacday darta u daaya gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii ay gowracday garta u daaya jacayl guhaad iyo bulus sokeeyo agaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisaba ay gaxoontii gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii ay gowracday gartayda gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii gowracdii gartayda waxaad gargaarto adna ku gowrsha gallad xuma ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha gallad xuma inay garteed tahay inay garteed tahay inay garteed tahay gaf aan sameeyey gunteeda baara gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii gowracdii garta idaaya hay gowracdii garta idaaya
waa hees caaqiba leh marka heestan abwaanku maxay kula dhalatay wuu joogaa muqdisho wuu joogaa hadeerba maxamed warsame jaamac tabantaabo marka gabadha iyo asagaba eh, waxaa dhexmarayay eh, maxaan ku yidhahdaa jacayl Eh, marka waxaa jiray wiil asagana weri ahaa oo xoogaa asagana eh, xayeysiin jiray eh, maxaan ku yidhahdaa saaxiibkeena ahaa eh, xagga riwaayadaha oo aada lagu yaqiinay marka gabadhii ay isku arkoodeen ninkaas ninkiibaa xoogaa marka ay- ay u weecatay xaggiisa marka isla markaas wax- wuxuu yidhi eh, ha i gowracdee garta u daaya ay- wax kastaba ha igu samayso garta ayada laale macnaa aanlay gardarada ana xaggee hala soo marayo garta ayada hala siiyo macnaa ninkii asagana asagana nin aada iyo aada xagga eh, fanka u jeclo ahaa eh, nin fanaaniintana aada u jeclo warkiisna saas yani xagga xayeysiintana ku fiican u ahaa marka abwaankii asagana halkaasay ku heshiiyeen gabadhii waxay usoo dhammaatay abwaankii ay usoo dhammaatay markaas Hay. marka taariikhda goormay ku beegnaa xilligaas xilligaasi waxay siddeetan iyo kowdii ay ahayd heestan waxay soo baxday laba iyo siddeetankii Hay, ee bannaanka usoo baxday ayaa bannaanka u soo baxday intaas ayaana dhegaystayaal toddobaadkan kusoo koobaya barnaamijka caweyska washington waa inoo barnaamij kale haddii alla idmo iyo toddobaadka dambe inta ka horraysa nabadgelyo inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magaralaaba gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii hay gowracdii gartawdaaya gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii hay gowracdii gartawdaaya
heestaasi geewarowna dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ayaa ugu dambaysay caashe ibraahim aadan cashicuud ayaana nala socodsiinaysay